saacadihii lasoo dhaafay waxaa balli ku yaala deegaan hoostaga degmada oodweyne ee gobolka togdheer ku geeriyooday labo carruur ah oo da'doodu kala tahay lix jir iyo afar jir waxayna ahaayeen gabar iyo wiil isla dhashay carruurtan ayaa ku dhacay balliga xili ay dadkii ka dhaansadeen oo uu cidlo ahaa waxayna ku dhinteen halkaasi iyagoo aan helin wax gurmad ah islamarkaana goor dambe la tabay maadaama ay xoolo ku raacayeen halkaasi mid ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka degmada oodweyne ee hoostaga maamulka la magacbaxay somalilan ayaa warbaahinta kaga warbixiyey dhacdadaani
runtii gelinkii hore ayaa labada carruur hoo yaryar oo walaala ah oo da-doodu aada u yar tahay oo lix jir iyo afar jir ahay waxay ku dhaceen balliga reer caliga oo deegaankaas balligaasoo ay biye biyeeyeen roobabkii u dambeeyey oo xoogaa biyo ay ku jireen ay carruurtaasu runtii dee ku daadatay in dee ay biyo u kacadiyeen iyo inay demarasa dee si allaba ugu dhaceen laakiin carruurtaas waxaa laga war helayn inay balligaa ku dhaceen marka labada carruura oo aqal ahaa wiil iyo gabadh lana odhan jiray ilmo ayaale cali daahir runtii halkaas ayay ku naf waayeen goor dhaweydna waanu aasinay sida ay noo sheegeen waalidada carruurta ama dadkii ehelka ahaa carruurtu waxay dhex joogeen oo ay ku dhex maqnaan xoolay ari yar oo jooga meel guriga ku dhow ayay la joogeen dabeetana kadibna balliga ayuu kusoo yaacay ayaguna saasay balliga ku yimaadeen marka goort carruurtii xoolii markii balliga laga ay dadkii waayeelkaa ka ururiyeen ba carruurtii la waayey sidaasaana lagu tegey inay carruurtii balliga ku jiraan dhacdadan ayaa waxa ay ku dabafaylaysaa dhacdooyin sidan oo kale dhowr jeer kaga dhacay degmooyin iyo deegaano uu ka taliya maamulka la magacbaxay somalilan iyadoona mar sii horeysay deegaan u dhow magaalada hargeysa laga soo tabiyey dhacdo ceenkan oo kale ah